dowladda maraykanka ayaa xaqiijisay dhimashada laba sargaal oo bilihii lasoo dhaafay lagu laasanaa xeebaha soomaaliya ciidamada maraykanka ayaa soo saaray natiijada baaritaano bila socday oo lagu hayay kiiska laba sargaal oo maraykan ah oo lagu waayay xeebaha soomaaliya labadan sargaal ee la waayay horaanta sannadkan labada kun afar iyo labaatanka ayaa la xaqiijiyey inay ku qarqoomeen badda sidaasna ay ku dhinteen waxaana lagu kala magacaabi jiray nathan jeeg jaram oo toddoba iyo labaatan jir ah iyo christopher jembaris oo soddon iyo toddoba sano jir ah waxayna ka mid ahaayeen saraakiil muhiim u ahaa ciidamada badda ee maraykanka sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay taliska ciidamada badda ee maraykanka iyadoona dhimashadooda uu bayaanka ku sheegay arrin naxdin leh waxaynu tacsi u direennaa krisa jeeg iyo qoysaskooda iyo asxaabtooda inta lagu guda jiro wakhtigan adag waxay ahaayeen dagaalyahano gaar ah saaxiibo qaali ah ayaa lagu yidhi bayaan uu ku saxiixnaa taliyaha waaxda gaarka ah ee ciidamada badda maraykanka lamana bixin tafaasiil intaa ka badan oo la xidhiirta sida ay ku qarqoomeen maadaama ay maraakiib saarnaayeen hase yeeshee sida wararka ka muuqata mid ka mid ah saraakiishan ayaa ku dhacay badda halka midka kalena uu isku dayay inuu badbaadiyo saaxiibkiisa ciidamada maraykanka gaar ahaan kuwooda badda ayaa ka mid ah ciidamada duulaanada iyo diriirta ka wada caalamka islaamka waxaana ay baduhu u joogaan boobka khayraadka ummadda iyo inay uga duulaan cid weliba oo ay doonaan iyadoo ay intaa dheer tahay in maraakiibta waaweyn ee ciidamada maraykanka ee jooga xeebaha caalamka islaamka ay yihiin xabsiyo lagu tacdiibiyo dad aanan eheladoodu ka warhaynin oo si lama filaan ah loo afduubtay